on the one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa maalin sabti ee labaiyo labaatanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro dadka ka wacyigelisa dhibaatada gudniinka fircooniga
markaan ka hadalno arrimaha gudniinka fircooniga ee khaasatan gobolka hiiraan waxaa jirta shan kiis laakiin mid ka mida ayaa ugu darnaay waxaan samey jiray tolmaan samey jiray dun iyo cirbadaan ku tuli jiray dun iyo cirbadaasaan ku tuli jiray markii oo gabadhaasu ay joogto afar maalmood ama shan maalmood joogto aan duntaas ka siibi jiray waxaan aaminsanahay haddii la doonayo in la dabar jaro gudniinka fircooniga in loo baahan yahay in dowladda ay sharcada ka soo saarto
dabcan sidoo kale waxa aan intaan idaacadda ku guda jirna ka midhnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha
heestaasina qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha dalka tanzaniya ayaa sheegay in in ka badan boqol qof ay dhinteen kadib markii ay doon sideed rakaab ama dad la socdeen ay ku qarqoontay harada victoria galabnimadii khamiistii waxaana shalay toole jimcihii la sameeyey howlgal lagu soo badbaadinayo jiritaanka amaba haddii ay jiraan dad uun ka hadhay oo ka badbaaday doontaasi john mangela oo ah madaxa booliska ee gobolkaasi ayaa sheegay in lasoo samata bixiya ugu yaraan toddobiyo soddon qof kuwaasoo qaar ka mid a xaaladooda ay aada u xun tahay raadiyowga dowladda ee dalkaasi tanzaniya ayaa isaguna dhinaciisa weriyey amaba ku warramay in dadka saarnaa doontu ay markaasi maraysay doonidu bugolora meel layidhaahdo oo ku taala jasiiradda ukrawey islamarkaana ay u socotay jasiiradda ukara markii ay qarqoontay amaba ay degtay guddoomiyaha guddi hoosaadka dhinaca cadaaladda ee aqalka senadka maraykanka charles grasley ayaa haweeneyda eedeysay bred cavana oo ah garyaqaan uu madaxweyne trump u magacaabay in uu ka mid noqdo qaadiyadda maxkamadda sare u qabtay ilaa maanta labada iyo barka duhurnimo xilliga magaaladan washington d c in ay go-aan uga gaarto haddii ay guddiga hor imaan doonto maalinta isniinta ah iyo haddii kale wargeyska new york times ayaa soo xigtay email uu grasley ugu yeeray christine placy ford inay ku hortimaado golaha senatka maalinta isniinta balse ay go-aankeeda ugu dambeey kusoo gudbiso kama dambeys labada iyo barka guddi hoosaadka cadaaladda aqalka odayaasha maraykanka ayaa jimcihii shalay u qabtay wakhtiga kama dambaysta ah ee go-aanka brofesor ford balse qareanadeeda ayaa codsaday ka codsada guddiga in la siiyo hal maalin oo dheeraad ah christine blacy ford oo maadada cilmu nafsiga ka dhigta jaamacadda balo alto ee gobolka california ayaa toddobaadkan sheegtay in bred cavana uu muddo iminka laga joogo lix iyo soddon sano iyaga oo dhiganaya dugsiga sare isku dayay in uu farxumeeyo
duhurwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaanu mar kale idin lehay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysataan waxaana toddobaadkan magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey waryahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaa dhowaanahan soo noqnoqday wararka sheegaya gabdhow meelo kala duduwan ugu dhintay kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga haddaba barnaamijkeenan toddobaadkan waxaa marti igu ah oo arrimahaasi ila falanqeynaya maryan xasan cabdulle oo u dhaqdhaqaaqda joojinta gudniinka fircooniga cabdirashiid sheekh cabdi waxa uu hay-adda sef the children ugu qaabilsan yahay maamulada hirshabeelle iyo galmudug arrimaha tacadiyada haweenka loo geysto malyuun xasan xuseen waxa ay samayn jirtay gudniinka fircooniga laakiin wacyigelin badan kadib waa ay ka tanaasushay iyo ayaan aadan oo ka mid ah gabdho ilaa laba boqol gaaraya oo laga wacyigeliyay gudniinka fircooniga dhammaantood waxay nala wadaagayaan waayo aragnimadooda iyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ugu horeyn maryan ayaa waxay nooga waramaysaa kiisaskii ugu dambeeyey ee lagu arkay gobolka hiiraan
markaan ka hadalno arrimaha gudniinka fircooniga ee khaasatan gobolka hiiraan maalmihii u dambeeyey aada usoo kordhayay aada usoo badanayay waxaa jirta kiisas badan oo gudniinka fircooniga ka dhashay waxaa jirta shan kiis laakiin mid ka mida ayaa ugu darnaay oo weli kiiska isbitaalka uu ku jira oo yaala kiiskaasi oo dhacay maalintii isniintii lasoo dhaafay toddobiiyo tobankii bishan kiiskaasi oo laga keenay tuulo kamida tuulooyinka hoos yimaada magaalada beledweyne lagu magacaabo ontoraale runtii maamada gabadha dhashay markaan la sheekaysta waxay ii sheegtay gudniinkan gabadha lagu sameeyey halkii saac ee subaxnimo shan saacoo duhurnimona ama barqanimona ay bilowday dhiigbax iyo suuxdin sagaalkii galabnimo ama saddexdii saa saddexdii galabnimona la keenay isbitaalka magaalada beledweyne oo marxaladeeda aada loogu deeranayo anugu naftirkeyga waan soo maray waan booqday shalay waan u tagay saakayna waan soo maray saddexdii maalmood ay ku jirtayna waan waan la socday xaaladeeda marka kiisasku aad bay u fara badan yihin walaal waxaa jira kiisas badan oo xaafadaha ka dhaco laakiin aanan la ogaa karin oo oo qarsoon oo qof oo xaafadaas ku nool uu ogyahay oo keli dibna iyagana maxay ahaatay ilaahay caafimaad u siiyey marka waxaa moodaa inay soo badanayaan kiisaska waa mahadsan tahay cabdirashiid maxaa keenay in dadka ay mar kaliya ku baraarugaan dhibaatada gudniinka fircooniga ma markay arkeen geeridii deeqa gabadhii ku dhimatay magaalada dhuusamareeb ayay dadku ku baraarugeen mase weligeedba waa ay jirtay dhimashada iyo dadka u dhimanaya oo gudniinka lagu sameeyo
waxaad moodaa xiliyadii hore dadku dhibaatada aad bay u jirtay ee gudniinka fircooniga saameynta uu leeyahay laakiin dadku kuma aynan maarata baraarugsaneen waxyaalaha maarata saameynta ah laakiin dadaal dheeraada marka ay sameeyeen maaragtay humanitarianka ama maarata hay-adaha samafalka ah iskaashi fara badanna uu ka dhacay hay-adaha ama had noqoto local ama ha noqoto international waxaa gudaha u galay dadkii in ay fahmaan inay fahmaan saameynta ay leedahay gudniinka fircooniga ah hase ahaatee iyadoo ay jirto shakhsiyaad ama gabdho yaryaro nafsadooda ku waaye ilaa iyo maaragtay inta hadda tiradooda aan hayno saddex ay tahay haddana waxaad arkaysaa in dhibaatada ay soo baxayso awal wey jirtay laakiin waa la qarin jiray laakiin hadda waxaad u malaysaa in arintii ay gudaha bulshada laga dareemay saa daraadeed marka dadkii ay in yar usoo baxbixinayaan oo ay soo ogaanayaan inkastoo ay weliba sida loo rabay aysan u dhicin oo kiisaska weliba aan dibadda loo soo saarin sida loo baahnaa laakiin waxaad malaysaa sida hore in aan dhaanno oo dadkii dareenkooda uu danqad uu yeeshay gabdhihii yaryaraa dhibaatooyinka loo geysanayay in yar fahmayaan waxaana rajaynaynaa insha allah sida aan hadeertaan dadaal ku wadno in aan dhammaan maarata bulshada dhan aan gaarsiino dhibaatada ay leedahay maarata gudniinkan fircooniga ah waxaan aada ugu mahad celinayaa hay-adaha maaragtay ka qayb qaata iyo shakhsiyaadka iyagoona aanan lacag ku qaadan haddana u danqado maaragtay gabdhaha yaryarkii saameynta loo geeyo oo guryaha ilaa ay meel kastana gaarsiiyo dhibaatooyinkan gudniinka fircooniga uu leeyahay marka waxa weeye waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda iyo haddaba in aan maaragtay ka gaarno guul weyn soo bixitaankani sida hadda ay sheegtay walaasheen maryan kiisas aada u fara badan baa isbitaallada yaallo halkan maaragtay beledweyne welina waxaa jira qaar aan dibadda loo soo saarno aanan soo bixin laakiin waxaad malaysaa in aan ka guurahayno maarata qarintii aan u guurihayno inaan maarata soo saarno dhibaatooyinka haysto gabdhaha
malyuun sidaad ii sheegtay waa iska joojisay oo shaqadaasi waa iska dhaaftay maxay tahay wacyigelin lagu sameeyey miyaa kuu sababtay inaad joojiso mise adigaa u arkay inay tahay dhibaato waxaan u arkay waa lay wacyigeliyey wacyigelina lay sameeyey markii lay sameeyey oo layiri waxaas wax jiro maahan waa kab ka gudbay aniga waa iska dhigay farahan ka qaaday anigii waxaaba noqday be inaan anigii dadku wacyigeliyo oo sida kaamamka hadda kaama agteena kaamamka iyo dadka oo dhan u sheego oo meelaha bulshadu ka wacyigelin aan ka qayb qaato haa caadi oo aada oo weyn aan aniga aan u dhaliilay midaas ilaahayna midii hore iga cafiyo mid dambana uma socdo haddana anaaba wacyigeliyaba oo dadku wacyigeliyo iraa war waxaas waa waxuna iska dhaafa ha ku noqonaha mar dambe mar haddii adiga markii hore aad ahayd qof ee, gudniinka sameeya ee, dabcan waa fahmi kartaa dhibaatada iyo waxa aad samayn jirtay waxaan samey jiray tolmaan samey jiray dun iyo cirbadaan ku tuli jiray dun iyo cirbadaasaan ku tuli jiray markii oo gabadhaasu ay ay joogto afar maalmood ama shir maalmood joogto aan duntaas ka siibi jiray dhar eh, sidii dharka camala loo tuli jiray sida dharka camalaan u tuli jirnay sida aan wax u talaan sheegaa ma ogtahay sida dharka camalaan u tuli duntaas eh, qolofta iyo waxa dhan oo oo xanuunka ay la soo dhacee waa laga siibaa meeshay ugu adkaato bes meeshaasaa la seetaynaa haddana dhiig dhiig waa ka baxayo dhiig been ma sheegayo dhiig waa ka baxayo marka gabadha la gudaa dhiigaa baxaayo dhiig fiicanaa baxaayo weliba oo qulqulayo laakiin wax markaas oon dhiig baxo markii la tolo kabacdi yimid ma arkinin aniga weli ilaahay ima tusa qisadaas ilaahay iga soo gaarsiiyey Een, ayaan waxaa ka mid tahay gabdho wacyigelin loo sameeyey oo lagaga wacgeliyey dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga maxay tahay waxyaabaha aad ka faa'iday iyo fikirka markii hore aad ka qabtay gudniinka fircooniga in horta aniga markii kow intaan la ii tababarin ka hor waxaan ahay qof ummi ah in gudniinka fircoonigana waxaan ka aaminsanaa inuu wax fiican yahay sida ay waalidiintani nooga sheekeyn jireen in ayeedii aan lasoo koray waxay dhihi jirtay gudniinka fircooniga waa wax fiican marka labada gudniin gudniinkaasaa wanaagsan aan aaminsanaan jiray in laakiin dhibaatooyinka badan uu leeyahay iyo maxaa ta dhibaatooyinka uu gabdhaha gaarsiinaya markii aan dareenay in islamarkaana la ii sameeyey wacyigelin kana qayb qaata tareedhino badan ay sameynayaan qolada f g m ka in waan kasoo jeestay islamarkaana waxaan ka mid noqday dadkii fikirkaas iska iloobay islamarkaana hadda aaminsan gudniinka fircooniga ah in fircoon iyo sunno markii la keliyaan kulley meeshay sal ahaan kasoo jeedaan waa la dareemi karaa in marka waxaan leeyahay qofka hadduu fircooni yahay in waxa waaye qof carabka laga gooyo oo kaleento waayo haddii maanta carabka aad ka go-an tahay waxba ma dhadhami kartid in qofka mar markuu fircoon yahay sidaas oo kaleento carabkii qof laga gooyo oo kaleento noqonaa ilaakiin qofka markuu sunno yahay wax walba wuu dareemi karaa dhibka ilmihiisa wuu dareemi karaa maanta dhabuuqii qaylaha guriga ka taagnaan marka waxaan dareemay in sunnada iyo fircooniga ay kala fiican yihiin islamarkaana ay sunnadan xariis badan tahay labadan naag naagta fircooniga u- u samaysan iyo naagta sunnada u samaysan ay kala naxariis badan yihiin aan dareensanahay Een, maryan wacyigelinta aad samaysay ee, dadka ka faa'iiday ma dadka magaalada beledweyne oo keliya mase tuulooyinka waa ay gaartay sidoo kale ee, dadka weli ku dheggan dabeecadan ee, fircooniga magaalada beledweyne miyaa u badan mase tuulooyinka magaalada ku hareeraysan Een, walaahi horta wacyigelinteena waa waa ballaaran tahay oo magaaladana waan ka sameynay markii hore Een, tuulooyinkana waan gaarsiinaa laakiin dadka magaalada ku nool ee magaalada jooga waxay ay dhaamaan dadka tuulooyinka sababta waxa waaye dadka magaalada waxa waaye waxay dhageysanayaan idaacadihii Een, waxay arkayaan tiifiyadii oo laga soo daynayo barogaraamyadii iyo wixii culumadii yaa joogta magaaladii oo tusaale in masaajidadii ay ay ka wacdiyaan oo kale ama muxaadarooyin gaara ay qabtaan laakiin dadka tuulooyinka kaliya waxa weeyaan maalintaan u tagno oo kaliya aan wacyigelinta aan sameyneyno lee halkaasi kusoo wacyigelinaa dhibaatooyinka oo leeyahay waxyaabaha laga dhaxla ayaan halkaas kula soo hadalnaa waxay noqonaya marka in yaroo kamida dadkaas inay fikirka qaataan inta kalena ay qaado waayeen ilaan waxaan waa dhaqan soo jireen dadka soomaaliyeedna waxaa waaye eh, la koray sida gabadha walaashay sheegtay gabadhu waa laga dhaadhacsiinaya in gudniinka fircooniga uu yahay qeyb gabadha aadaabteeda ka mid ah. ilaa ma nin guursatay ilmo dhasha waxay ku dheganaani inuu gudniinkaasi uu yahay gudniin een, een, ilaalinaya aadaabta gabadha si gabadheedana ay ugu sii sameyso marka hal maalin oo meel la tago waxa waaye waxba soo ma kordhinayso innagana waxay noodana halka maalin oo meel meeshaas aan tegayno laba ka mida dadkaasi ama hal qof oo ka mida hadduu fikirkeena qaato oo wacyigelinteena ka dhaadhacdin oo isagana qof kale uu sii gaarsiin karo laakiin waa dadka inta badan ku dhegan gudniinka fircooniga ee sameeya waa dadka miyiga jooga tuulooyinka jooga oo wacyigelinta si fiican u gaarin miidiya aanan haysan sida tiifiyada iyo idaacadaha oo kale aanan haysan dadka magaalada inta badan maalinkan barnaamijkan aas-aasayay hadda inta ka dhexaysa waxaa waaye farqi badan ah oo dhexeeyo bulshada waynala jaan qaaday waxaa jira dad na soo waco oo dhaa gabdhaan noo jooga waxaan rabnaa inaan gudniinka fircooniga ka badbaadino sideen yeelnaa sunno maan ka dhignaa may noo imaanaysiin ma dhakhtar baan u yeeranaa xafiiska waxaa waaye diiwaangelinoo leeyahay gabdhahaas waa la diiwaangeliyaa marka waxaa u badanoo isticmaalo waxaa waaye dadka miyiga magaalada dad badanoo isticmaalo waa jiraan laakiin dadkaasi waa waa in yar intaasna waa in yaroo ku dhegan oo dhaqan ahaan ama hadda magaalada kasoo xarootay ama ka dhaadhici waayey fikirkan ah in waxaan ay yihiin wax dhibaato ku haya bulshada soomaaliyeed laakiin magaalada aada baa looga dareemaya walow hay-ado badan ay ka qeyb qaateen wacyigelin su-aasha kale oo wacyigelinta waxaa loo sameeyaa haweenka sameeya gudniinka fircooniga ilaa ayagaa sameynayo beri qiyaama ayagaa lagula xisaabtamayaa laba waxaa kaloo loo sameeyaa hooyooyinka dhalay gabdhaha gabdhaha ee gudniinka lagu sameynayo dhalay ayaa loo sameeyaa saddex waxaa loo sameeyaa dhalinyarada soo koreysa ee mustaqbalka isku diyaarinayo inay reer yeeshaan mustaqbal samaystaan cabdirashiid marka la rabo dadka in la wacyigeliyo ma waxaad isticmaashaan sida hadda maryan ay sheegayso haweenka gudniinka sameeya mase dhinaca maamulada ayaad soo martaan oo sidaas ayaa dadka loogu wacyigeliyaa in ficilkan xun ay ka gudbaan si aan u ogeysiino wadada aan marayna iyo waxa aan qabanayn maxaa yeele maamulka waxayna ogeen haddaad qabatid waxay noqonaysaa inaad markaasi ka tillaabsatay maaragtay maamulkii isagii dhowna kugu noqonaya maaragtay xijid xir ama isagiiba uu kaa hor istaagaya bulshada inaad wacyigeliso iyadoo markaasi qodob kale aan ka dhigi doono ee dumarka ka ganacsado arrintaasi waxaa jirta barnaamij aan sameyno si aan ayaga kaga reebno waxa ay sameynayaan gudniinka fircooniga waxaan sameynay inaan ka qaybgelino waxaan sameynay urur la jiro kobcinta iyo keedinta keedka iyo kobcinta haweenka in iyaga aan dhaqaalo u abuurno si ay u joojiyaan gudniinka fircooniga maadaama iyaga ay u noqotaba inay ka dhigtaan biil ama ay famil ka biilaan inaan markaas sameynay sidee baan uga joojin karnaa in markaa iyaga aan u sameyno urur loo yaqaano maaratay kobcinta iyo keedka iyo kobcinta iyaga wax keedsanaya kadibna hadhowna iyanaga sabot iyo taageer baan siinaynaa haddii aan usoo laabto tan maaragtay wacyigelintu wacyigelintu waxaan inta badan xooga saarnaa in bulshadu iyadan wax isugu dhiibno si iyaga isku wacyigeli maadaama iyaga isgaranayaan waxaan inta badan aan aan la tashanaa ama aan talada wax ka siinaa dadka bulshada wax nooga og sida hadda maryan oo kale in badan bay ka shaqeynaysay arrimahani hiiraan iyo dadka kalena isdhahno way idinkaga xoog dheeryihiin si aan bulshada hal mar loo wacyigeliyo oo aan wacyigelin ugu sameyno waxaan kaloon inta badan aan sameynaa ururada dhalinyarada oo kale inaan iyagana maaragtay tashi la sameyno maadaama dhalinyaradu ay qeyb weyn ka taagan tahay horumarinta bulshada iyo isbedelka ugu maalintii ugu dambeysay waxaan la yeelanay maaragtay wadahadal furan jaamacadaha macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha maxaa yeele waxaan ognahay ardayda jaamacadaha waa iyo macalimiintooda waa dadka bulshada ugu horseedka ah iyagaan wadahadal la yeelanay si ay iyada bulshada ugu soo bandhigaan maarata riwaayadooyin iyo wacyigelin kala duwan kuwaasoo ka turjumaya gudniinka fircooniga ah weli waxaan ku tala jirnaa in aan maalin walba sii sameyno tilaabo tilaabada kasii fiican tahay si aan bulshada u wada gaarsiino akhbaartan ku saabsan gudniinka fircooniga waa mahadsantahay ayaan adigu maadan ahayn qof gudniinka fircooniga sameeya dabcan welina maadan noqon maamo in dhibaato uu leeyahay sidee ku ogaatay
inaad mahadsan tahay marka hore waxaan ku ogaaday gudniinka fircooniga ah waxyaabo badan hadda gabdhaha aan guriga kula noolahoo kaleenso in waan ka arkay dhibaatada ay ka dareemaan sidoo kaleentana xagga qoyska markii ay tahay ee naagta dhaqan gaarto sidoo kaleentana waa ku dareemay in maxoota gudniinka fircooniga waxun uu yahay markaasna waxaan dhexda u xirtay inaan bulshada ka wacyigeliyo islamarkaana aan gudniinka fircooniga dhanba la cirib jaro
malyuun markaad barnaamijkaas bilaabeysay ma dana dhaqaale ayaa kugu qasbay mase dad kugu dhiirageliyay inaad xirfadaa barato oo aad ku shaqaysata ayaa jiro aniga waxaan ahay otay duq ayeeyaha ay korsatay ayeeyada markaa gudniinkay samey jirtay gudniinkaas markay samey jirtay xeeladaha sida wax loo gudaa waa lay tusay haddii lay tusay kabacdina walaalo waa ku qaraaga jiray oo micnaha dhaqaala dara ayay haysay waa ka shaqey jira dadkuna waa ii keensan jiro waa lay wici jiray oo meelaha caadi jira oo tuulooyinka meel walba baadiyaha waa lay wada jiray marka hadda maadaama meesha il dhaqaale ay ku ahayd bedelkeed wax aad hadda nolosha ka hayso ma jiraan
maya maya maya waa iska dhaafay waxaas waxba dhaqaalihii hadda bedelkeyga qof oon bilo-aadna qof weynaanahay aniga waa iska dhaafay waxaan samaystaa miis iyo iyo wax yaryar iyo yaanyo iyo waxbaan iska dhigtay waxaasna waa ka falbaxay aniga xoogayga muruqaygaan maale walaalo waa iska dhaafay waa mahadsan tahay maryan sidee ku tali lahayd in dadka looga wacyigeliyo ama sida ugu fudud ee dadka soomaalida ah looga joojin karo ficilkan xun ee gudniinka fircooniga
waa mahadsan tahay waxaa isleeyahay horta kaalinta koowaad waxaa iskale culimada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaalinta labaadna waxaa iskale dhaqaatiirta dadka ka shaqeeya caafimaadka tan saddexaadna waxaa waaye bulshada qeybaheedii kala duwan ayay ayay saaran tahay dhammaan maxaan kuu sheegahay waajibaadana wada saaran waan ognahay qof kasta oo soomaaliyeed wuu ogyahay gudniinka fircooniga inuu dhibaato badan ku hayo gabdhaha soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed dhammaan rag iyo dumar dhibaato wuu nagu wada hayaa waanan ognahay laakiin waxaa waaye anaga soomaaliya haddaana wixii anaga u jeedno oo garanayno hooyada sameynaysa gudniinka fircooniga ayaa haddaa weydiisay waa caqabadaha ule way kaaga sheekeynaysaa waxay ku leedahay caqabadaasu leeyahay tanuu leeyahay hooyada gabadha dhasha haddaa weydiisay sidoo kale haddana waa la way sameynayaan wixii marka yacni waxa hadayna diinta islaamka ayna shaqo ku lahayn in culimmadii ay bilaabaan iisheeg ka wacyigelin bulshadu ay meel kasta tagaan dhaqaatiirta sidoo kale iyo bulshada qeybaheeda kala duwan sida hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka oo kale hadda seef oo kale cabdirashiid nagala jooga aada u mahadsan yahay waan ka qeyb galay meelo badan ay barnaamijyo caynkaasoo kale ay qabanayaan oo looga hadlayo gudniinka fircooniga oo haweenka sidoo sheegay ay u sameeyeen hadda wax isku darsiga haweenka sameeya gudniinka fircooniga iyadaas naftirkeeda waxay ka qeyb qaadanaysaa kaalin muhiima in haweenkii sameynayay waxaan ku kalifaya yani siyaabo kale hadday waxyari dhaqaalo yari ahaa laheyd hadday aqoon darro ahaa laheyd hadday aqoon darro ahaa laheyd in la fahansiiyey waxaan aqoontii la baro hadday dhaqaalo yari ahayn qofkiina dhaqaalo abuur loo sameeyo oo mashruuc loo raadiyo waxay ka qeyb qaadanaysaa yareynta gudniinka fircooniga ayaan isleeyahay cabdirashiid runaantii waxa ugu horeeyo wax walba waxbaa ka horeeya waxaan aaminsanahay haddii la doonayo in la dabar jaro gudniinka fircooniga in loo baahan yahay in dowladda ay sharcada ka soo saarto waxaa jiro ilaa haddeertaan baarlamaanku wuu yaalaa f j m bilkii weli lama maaragtay soo draftu yaalaa lama abruuf garaynin xildhibaanada ilaa haddeertaan waxay u abruuf garayn laayihiin iyo sababta haysato iyo danta keentay inaysa ilaa hadda aysan f g m bilka ay abruuf garaynin ma garanayo waayo annaga waxaan u shaqeynaa bulshada waxa dhibkana haysto waxaa dareemi kara dadka u shaqeeya arrimahan ka shaqeeya dareemi karo markaad aragtid dhibaatada taagan iyo haddana wax kula garabgala aad lehen waayo dadkii sharci aad ku qaadaysa ma laha dhibaatada taagan haddii ay dowlad soo maraysa arrintan oo dowlad xabadka u garacanaysa ay jirto oo dastuur iyo iyo macalaha ii sheegay xil maaragtay baarlamaan soo sixi ay jirto waxaan aaminsanahay in arrintan ay gebi ahaanba dhammaan lahayd waayo haddii adiga aada qofkii u shaqeynaya aada dadka u tegtid waxaa weeye adiga shaqsi ahaan kuma xushmeynayaan laakiin haddii uu qofka xafiis dowlad ka socdo waa loo hogaansamaya waana laga dambeynaya waxaa intaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan inta aan toddobaadka dambe barnaamij midkan oo kale aan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhallinyarada oo magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey waryahyaga xuseen xasan dhaqane haatana dhegaystayaal aynu jaleecna dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxay noo hayaan nuur xasan nuur
heestaasi dhegaystayaal dib ayaad ka maqli doontaan balse haddii aan ku horeyno wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ciyaaraho xiise leh ayaa xalay dhacay horyaalka talyaaniga hal kulan ayaa dhacay kooxda sasuwalo hal gool iyo eber ayay kaga badisay imboli dhinaca talyaanigana ciyaaraha kale ee dhici doona galabta iyo caawa kooxaha waxa ay u dheeli doonaan sidaan inter ayaa caawa waxay marti u noqon doontaa kooxda samdoria fiorentinana waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda sbal oo ka mid ah kooxaha laga yaaban yahay xil ciyaareedkan kadib markii ay soo gashay kaalinta saddexaad kalari waxa ay galabta la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee barma oo saddex sano kadib dib ugu soo laabatay ciyaaraha seria aada talyaaniga dhinaca ingiriiska kulamo xiise leh ayaa dhici doona kooxda kubadda cagta ee fulham waxa ay goordhow la dheeli doontaa watford banlina waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa pownamouth manchester city ayaa booqan doonta cardiff crystal palace iyo newcastle ayaa fooda isdiri doona lesterna waxay la dheeli doontaa harrisfield town southampton ayaa liverpool booqan doonta manchester united iyo wolverhampton wonders ayaa fooda isdiraya brighton iyo tottenhamna waxa ay is arki doonaan caawa jarmalka hal kulan ayaa dhacay stuttgard iyo kooxda fortuna dosfeld ayaa is arkay waxaana ciyaartoodii ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber dhinaca faransiiska kooxda monaco ayaa ka badan weyday kooxda nimes kadib markii ciyaartoodii ay dheeleen ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah xagga iyo horyaalka laliigaha sbainna kulamo ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaarta ugu soo horeysana goordhow waxa ay dhex mari doontaa dubartiva alaves iyo rayo falacano saltavigo waxa ay la dheeli doontaa real valadolit halka atletic madrid ay caawa fooda gelin doonto gedef real madridna waxay la dheeli doontaa kooxda isbanyol dhegeystayaal ciyaarihiina waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna aynu shaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa heesta faadumo iyo codka cali nagiib horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan horta sowmay qorin fariin beana inay tahay faadumo aanu dirataan hadda waxaa ku luqaynaya dhegeystayaal heestaasi cali nagiib waxaana hore u qaaday fanaanka maxamuud xaaji cali idaacadda iyada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana heestaasiaan kusoo gabagabayn doonaa waxaa si wada jira idinla socodsiinayey nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba soo saaristiisu sudubaridkii bashiir abikar cabdilaahi guud ahaan baala v o adaan nahay sidaa iyo nabadgelyo
inaad meel la fanato anfaca aad la nool
horeetiyo farxadiyaa soo siday furihii jacaylkana maiska forarshaa